run ahaantii qaraxa wuxuu ahaa engineer soomaaliyeed dadkii expertiga u ahaa ummadda soomaaliyeed ee wax soo bartay wadankana ilaa muddaa ka shaqeynayay minasidow ayaa taaka gaarigiisa wuxuu kasoo kaxaystay gurigiisa hortiisa asagoo gaariga gurigiisa hortiisana ku baakimi jira wakti walba oo imaada marka baakigi uu kasoo baahay oo wakti dambe ayuu soo kacay ajeshana meeshuu ku jirtay round lixdii iyo duhurnimo meelahaas waktigii u dhawaayay ayuuna gaariga intuu soo qaatay xamar jajab oo degan yahay dhanka wuxuu deganyahay weliba wadada meesha la yiraahdo dukaanka agoonta iyo dhankaas marka gaariga soo qaatay isagoo kasii baxayo shaqadiisa kolley aan umalayna usii socdo ayuu buundada v tanzania wadada la dhahayo ee xamar jajab ku taala ayuu buundada labaad ku qarxa gaarigii halkaas ayaana injineerka ay hogihii mid kamida uga gooday isla markiina isbitaalka loola cararay halkaasna uu ku dhintay
marka injineerka maxaafaduu deganaa mise xafiiskiisaa ku yaalay
injineerka xaafaduu degan yahay dadka deegaanka uu kamid ahaa maxaa nooga sheegi kartaa howlihii injineerka uu ka qaban jiray magaalada muqdisho ee dadku ay ku xasuusan karaan ama lagu yaqaanay rumaantii injineerku de qof aqoon le waayo marka qofka aqoonta lena waxaa meel walba inuu ka shaqeynayo waaye injineerka wax badan wuxuu kasoo qabtay dayactirkii xarunta weyn ee filla soomaaliya oo madaxtooyada soomaaliya waxa uu wax kasoo qabtay sidoo kale meesha lagu magacaabo dalijirka daason ee quruxda badan ummadda gobolka banaadir degan ay nawaaxidiisa ay u dalxiis tagaan maalmaha jimcada iyo khamiista sidoo kale waxa uu dayactiray xarunta weyn ee dawladda hoose gaadiidka akudaas xarunta la dhahayo dhammaan mashaariicdaas oo dhan waa ka qayb qaatay dee wadankana wax badan ayuu qabtay marka dadkii ummadda soomaaliyeed inla tiraayay oo aqoon-yahankooda iyo dadkooda waxyaqaano uun dilayba un barnaamijkaas ka dambeeya sida la filaayo marka rumaantii musiibo oo maanta ummadda soomaaliyeed waxaan leenaha ummadda soomaaliyeedna allah u naxariisto qoyskii u ka teganayo allah saqli imaana ka siiyo injineer sidow dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajeynayna inay gacmaha isqabsadaan marka ma jiraan wax baaritaana iyo dad loo soo qabtay inay qaraxaasi laku lahaayeen
baaritaan iskastaba baaritaanku wuu dhacayaa laakiin isla hadeertaan information oo rasmiya oo baxayo ma jiro amaan kusii karo laakiin maadaama ahayd waxaan qof fal lagu dilay ma ahan oo xabada in latala kor istaagay la dilay ninkaan may ahayn injineerka laakiin waa nin gaarigiisa xalay intau giisa hor dhigtay saaki oo xalay o dhan oo yaalay saaka oo dhan oo hor yaalay ilaa waktigana soo gaaray oo abaarihii lixdii duhurnimo kasoo qaatay marka dhagarqabayaashu waxa waaye wakti hore ayay ka adeegteen isla hadeerna un baaritaanku uu soconaya oo wax un dawladdu wuxuu dadka kulaa iyo dhammaan in la baaro taas waajibaadka laamaha amniga saaran waaye ayagana wixii jawaaba oo rasmiya laga sugi doonaa insha allah marka qaraxa lagu dilay injineerka ma wuxuu ahaa mid gaariga ku xiran mise mid wadada ku aasan
injineerka gaariga ayaa loogu xiray qeybta hoose ayaa lagu xiray waa bambooyinkan casri ah oo weliba qofka iyo inta ku fadhiya eriadaas la kaxayso ayadiyaana ku dhintay dad kaleo wax ku noqda ma jiraan oo rayid ah oo wax ku noqda qaraxa